dad onosante ama saakiin ah oo shaqaysanayo oo daruufahoodii nolosha la tacaamulayo in ayagoonan waxba galabsanin inta loogu tego deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo aad iyo aad baan uga xunnahay wax loo dulqaadan karana maaha waa ka tacsiyeynaynaa maamulka galmudug odayaasha dhaqanka galmudug siyaasiyiinta galmudug intaba waxaan ka rabnaa oon uga fadhinaa dhacdadii labadii dhacdo oo galmudug ka dhacday labadiiba inay naga soo siiyaan jawaab degdega dadkii falkaas geystay oo dadkaas masaakiinta ah dhibaateeyey inay jawaab degdega naga siiyaan oy cadaaladda geeyaan oon aragno sida ay u dhacday arrintaas sida ugu dhaqsaha badan waxaanan ka filayninna ay tahay si kastaba ha ku timaado waxaan uga fadhinnaa inay jawaab degdega naga soo siiyaan arrintaas oo ay yidhaahaan saa ciddii waxaan suubisay ay noo soo sheegaan ay gacanta ku qabtaan oo ay soo saaraan maxkamad sida ugu dhaqsaha badan annaga maamul koonfur galbeed ahaan waxaan suubinnay oon ku dhawaaqnay guddi degdeg ah oo arrintaas ka shaqaynaayo oo sida ugu dhaqsaha badanna meesha u tagaayo oo ogaanayo meeshaas wixii ka dhacay oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaanno yaan sida ugu dhaqsaha badan ugu diri doonaa hadduu ilaahay yidhaaho maamulka galmudug ugu dambayntii dadka reer galmudug ee gobolladaas joogo gobollada kaloo soomaaliyeed saa ogtihiin soomaaliya waxay qaadatay system federaal meel kasta oy joogto iyo nidaam federaal ahaa la suubiyey haddii aad qabtaan haybsooc xarig dil dhibaato aad ku qabtaan deegaanada kaleo soomaaliyeed oo aad joogtaan maamulkiinnii iyo deegaankiinnii dib ugu soo noqda ka shaqaysta cidna ha ku eedaynina deegaanadiinna imaada jooga annaga maamul ahaanna waxaan ballan qaadaynaa inaan dibudejin idiin suubinno intaas waxaa dheer dadka reer galmudug oo aad la nooshihiin iyo dadka gobollada kaleoo soomaaliyeed joogoo dhan oo aad la nooshihiin si nabada kula noolaada si nabada kula shaqaysta dadka dulmiilowyaalka oo shabaabka oo masiibada wada oo isku kiindiraayo iska ilaaliya dadka aad la nooshihiinna ka ilaaliya